magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose waxaa soo gaaray dhakhaatiir takhasus u leh qaliinada guud sida burooyinka baabasiirta fiiskolaha iyo kuwo kale dhakhaatiirtan oo horay u soo maray tuulooyin dhowr ah oo hoostaga magaalada jamaame ayaa maanta bilaabay inay fuliyaan khaliinno iyagoo baaraya dadka kadibna daawooyin bilaash ah siinaya bukaano isaga kala yimid xaafadaha magaalada jamaame cisbitaalka oo maanta aan gaaray ayaan waxaan ku arkay dad waayeello ah oo rag iyo dumar isugu jira carruur iyo dhallinyaro qaar ka mid a bukaanada oo aan waraystay ayaa waxa ay ii sheegeen inay ku faraxsan yihiin howsha loo qabtay iyagoo horay howlaha caafimaad ay u baahan yihiin u aadi jiray kismaayo iyo jilib balse haatan magaalada ay yimaadeen dhakhaatiir ay kala xaajoodaan waxyaabaha ay u baahan yihiin dadka aan la kulmay waxaa ka mid ahaa qaar ka mid ah nabadoonnada hogaamiya qabaa'ilada dega magaalada jamaame iyo nawaaxigeeda kuwaas oo qaarkood waday eheladooda halka kuwa kalena qudhowda ay u baahnaayeen inay la kulmaan dhakhaatiirta ismaaciil maxamed dheero oo ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada jamaameh islamarkaana dhakhaatiirta la soo maray tuulooyin hoostaga degmada jamaameh ayaa isbitaalka keenay wiil ka xanuunsan waxaana uu sheegay inay heleen adeegyo caafimaad oo ay u aadi lahaayeen meelo ka baxsan magaalada jamaame alxamdulilah ismaaciil maxamed dheeraa layidhahaa nabadoonna waan ahay alxamdulilah ilaah ku mahadsan waa gartay nabadoona in adugu ka waran beeshe hoggaan u tahay ninbii maal baan ahay laakiin gaarsan baan hoggaan u ahay si aad u wanaagsan baa lii soo dhoweeyey daawo aad tayr u ah la siiyey aad baan u farxsan walahi maanta wax maanta meel dheer aan ka raadin lahaa inta ka hele daawada lacag miyaa la idinka qaaday maashaalla maya maayo lacag ma jirto wax lacag la ma jirto waa lacag la'aan daawada waxaan arki jirin weligaan aan soo marin baan meesha aan kala kulnay alxamdulilah caafimaadna waan rajaynaynaa daawo tayalan waan qaadanay waayahay reer jamaam haddaad tihiin ka waran ma u baahneedeen howshaan la idiin qabtay wallaahi oo aad baan ugu baahneen tuulayaalka wixii ka dhacay ilaahay baa og marka alxamdulilah dadka tuulayaalkaas raacay oo baangeeda tagay oo ilahay ku tuulaag nafta nabadoolah la jirin baan ka mid ahaa maxaa soo arag wax la yaab lan soo arkay dadka faraxooda iyo caafimaadka say daawada u qaateen wax la koobi kara ma aha gudaha isbitaalka weyn ee degmada jamaame dadka aan kula kulmay waxaa ka mid ah axmed maxamed maxamuud oo afartan iyo toddoban sano jir ah axmed ayaa ka warbixiyey waxyaabaha loo qabtay waxaa ka mid ah kelida oo wax ku jiro wasaq ku jirto waxaa kaloo sheegay kaadahaystada iidana wax ka jiro waxaa kalaa jirta buro iidana oo qaliin u baahan oo dusha qaybta dusha ah oo macnaha dib u habeen u baahan sawirkeeda hataa waa kan oo ku haya soo diyaarsan waa sawirkeedii waa kan iyadoo goon ah waa tan goon ahaana loo sawiray wixii kale waxaa waay kelidii iyo wixii waay burda waa taas caadi xanuunkan ka waran muddo intee lagaa dareemaysa xanuunkan muddo ilaa iyo shan sano ayaa qaybta burada shan sano muddo shan sano hadda ka hor ma lagaa sheegay haa muddaa lagu soo sheegay jilib laakiin waxay dhaheen bahasha way yar tahay xoogaha issoo raacdo qaliin ma gaarin xilligaa xilligan qaliin ma gaarin isbitaalkan dhakhaatiir baa timid oo meelo badan soo maray maxaad dareemaysaa see u aragta wallaahi jilib iyo meelo kale loo aadi jiray adiga iyo kismaayo iyo meel xamar iyo wax diyaaro loo raacay waxaas way jireen laakiin qaliin oo degmadeenna nooga imaado oo annagoo aan wax qarash naga bixin guryaheenna nooga imaado alxamdulilah rabbilcaalamiin aan leenahay macna ilahi mahadiis ilaah ku caafiyey daawooyinka ka waran ma layska gadaya wax lacag ah miya daawooyinka bilaasha lagu bixiya daawooyinka bilaasha lagu bixiya daawooyinka ha daawooyinka bilaash waaye ha bilaash waaye maadaama kombiyuutarkii iyo wixii lasoo maray ay lacag yihiin laakiin daawada bilaash waaye sidoo kale gudaha isbitaalka waxaanu kula kulannay mid ka mid ah waxgaradka degmada jamaame waxaana uu sheegay inay soo dhoweynayaan howlaha ka socda isbitaalka oo uu tilmaamay in lagu helay amniga ka jira wilaayaadka islaamiga ah dadku muslimiinta ah dhib fara badan bay iska qabaan malaariya badan baa dhulka ka jirto daawooyin badan lama helo marka aad baa loo baahan yahay aad baa loogu baahan yahay isbitaalku wuu soo buux dhaafay ummad fara badan baa iskugu imaado meelo badan ka imaada tuulooyinka iyo degmada iyo maxaafadada ina waxgeeda ka yimid baa isu yimid marka shaqo loo baahan yahay bay nimankan qabanayaan allah barakeeyaan leenahay khayrna allah siiyo iskama imaanin ilaahay fadligii bay ku timid bacdallahay rag shuhada ah dhiigooda yay ku timid waxaa maanta nolola duqoynahaya oo nolola dagaalamahayana amnigan iyo wanaaggan iyo isdhexgalkan iyo ummaddan isdaaweynayso iyo amnigaana noola diidan yahay waxabeynaya maalinba diyaaradaha ay nagu korwareegayaan ilaahay fadligii haddii dadku ay iskaashadaan oo diintooda ay sidayta u qumaan oo ilaahay subxana wa tacaala kitaabkiisa ay qabsadaanna sidaanay si kasii fiican baa la helaya insha allahu tacaala